shirka madasha wadatashiga qaran ayaa weli ka soconaya xarunta madaxtooyada kaasi oo aan weli kasoo bixinin wax natiijo ah iyadoo la filayay in xalay lasoo gebangabeeyo shirkaasi lagana soo saaro warmurtiyeed ku saabsan qodobadii la isla afgartay wararka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in maanta oo jimco ah madaxdu aysan wax shir ah yeelin doonin islamarkaasna la nasanayo oo aysan madaxdu maanta shir lahaynin berrina ay ballansan yihiin madaxda ayaa isku haya qodobo kala duwan oo ku saabsan go-aanka gaarista xilliga doorashadu ay dhici doonto iyadoo lasoo jeediyey aragtiyo kala duwan oo la xiriira waqtiga dib loo dhigayo doorashada arrinta la hadal hayay ayaa ahayd in doorashada dib loo dhigo bilaha oktoobar iyo nofeembar balse taasi waa laysku raaci waayey sidoo kale waxaa jira warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in muddo kordhi hal sano ah loo sameeyo dowladda si loo dhammaystiro waxyaabaha dhiman ee hadda aan la qabanin balse taasna waa laysku raaci waayey madaxda qaar ayaa aragtiyadaasi qaba muddo kordhiska halka sano ah balse taasi waxaa diiday kana soo horjeestay wakiilka beesha caalamka u qaabilsan soomaaliya waxaa kale oo ka mid ah qodobada laysku hayo dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada dalka iyadoo dowladda soomaaliya ay dalbatay in beesha caalamku ay bixiso dhaqaalaha ku baxaya doorashada halka beesha caalamkuna ay sheegtay in dowladdu ay bixiso boqolkiiba toddobaatan inta kalena beesha caalamku ay bixi doonto balse dowladda ayaa tilmaantay inaysan haysanin dhaqaalaha intaasi la-eg ee ku baxaya doorashada dalka ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed ayaa ka warsugaya natiijada kama dambaysta ah ee kasoo bixi karta shirka madasha wadatashiga qaran ee hogaamiyaasha soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya